بسم الله الرحمن الرحيم باب في قول الله عز وجل حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود waxau baabkani ka hadlayaa hadalkuu rabbi yidhi subxaanah cuna oo cabba ilaa uu idinka caddaanayo miiqa ama xadhigga cab xadhigga madow uu ka caddaanayo can sahal ibni sacdin waxaa sahal ibnu sacad laga wariyey radia allaahu canhumaa labadoodaba ilaahay raalliha ka ahaaday qaala inuu yidhi lamaa nasalat markay soo degtay haadihi alaaya aayaddani markay soo degtay wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhaytu alabyadu min alkhayti alaswad waxaa lau yidhi subxaanah cuna oo cabba waa ramadaantii marka la soomayo habeenkii hadday casho tahay hadday suxuur tahay dadku inay cuntadii habeenkii oo dhan iska wataan marka ilaahay waxa uu tilmaamayaa haayada iyo halka ay cuntadu ku joogsanayso gebagabada waxaa lau yidhi markaa wakuluu washrabuu yacni habeenkii oo dhan iska cuna oo iska cabba xataa yatabayana ilaa ay idiin kala caddaanayaan lakum idinka alkhaytu alabyadu miiqa ama xadhigga caddi uu ka caddaanayo min alkhayti alaswad xadhigga madow yacnii labadaa khayd ilaa ay kala caddaanayaan khaydka caddi ilaa uu ka soocmayo ka madow oo labadaasi ay kala caddaanayaan cuna oo cabba fa kaana waxa u ahaa alrajulu ninku idaa araada sawma soom marka uu doono rabata waxa uu ku xidhi jiray axaduhum midkood fii rijlayhi labadiisa lugood waxa uu ku xidhi jiray alkhayt alswada xadhigga madow iyo walkhayt alabyad xadhigga cad markay aayaddaasi soo degtay cuna oo cabba ilaa labadaa khayd ay kala caddaanayaan ayaa waxa uu ninku ahaa asxaabta nebiga ka mid ihi marka uu soom doono inuu soomo midkood lugihiisa waxa uu ku xidhi jiray labadaa khayd ama labadaa xadhig ee midna madow yahay midna u cadyi falaa yazaalu yaakulu wayashrab kamuu zuuli jirin markaa inuu iska cunu iska cabo xataa yatabayana ilaa ay u kala caddaadaan lahu isaga ri'yuhumaa ay ru'yatuhumaa labada xadhig yacnii aragtidoodu ilaa ay u kala caddaato wuu iska wadi jiray qofku cuntada iyo cabitaanka goorta laba xadhig oo ku ag yaallo dee midna madow yahay midna cad yahay ay kala caddaanayaanna dee waa dharaar cad waa goor dambe marka aayadday sidaa u fahmeen xataa yatabayana lakum alkhaytu alabyadu min alkhayti alaswad dee khaydkan laba xadhigoo waxa weeyaan midna cadiya midna madow yahay ayay u fahmeen marka midkood marka uu soonka doono labadaa xadhig ayuu labada lugood midba xadhig iskaga xidhi jiray oo yacni wuu iska wadi jiray qofku cuntadiiyo cabitaanka ilaa intay labadaasi kala caddaanayaan faanzala allahu ilaahay waxa uu soo dejiyey bacda dalik intaa dabadeed rabbi waxa uu soo dejiyey min alfajri waaga berigiisa yacnii ilaa ay khaydka cad xadhiggaa cad iyo xadhigga madow ay kala soocmayaan kaasoo ah min alfajri waaga berigiisa oo macnaha caddaantan ay kala caddaanayaan waa berigii inay tahay ilaahay ku caddeeyey ereygaa uu yidhi min alfajri facalimuu markaa waxay ogaadeen annamaa yacnii bidalik arrintaa inuu ilaahay ugala jeedo uun labada khayd alleyla waannahaar habeenkiiyo maalinta macnaha aayadda markii hore waxaa soo degtay wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhaytu alabyadu min alkhayti alaswad intaasunbaa soo degtay markaa markii hore dee waxay u fahmeen laba xadhigoo yacni kala caddaanaya mid madow iyo mid cad inta layska rab dhigo inta ay labadaasi kala soocmayaanay kuu kala caddaanayaan qofkii in la leeyahay iska cuno iska cab saasay moodeen sidaasaanay ku dhaqmeen laakiin markay soo degtay min alfajri ayay u caddaatay waxa looga jeeda labada khayd inaanay ahayn laba xadhige in waa berigii uu yahay oo macnuhu uu yahay alkhaytu alabyad yacni khaydka ama miiqa cad in looga jeedo bayaadu alfajri yacni waa beriga ama waaga caddaankiisa in looga jeedo oona xadhig aanu ahayn min alkhayti alaswad xadhigga madowna in looga jeedo sawaadu lleyl mugdiga habeenkii laakiin xadhig madow aanu ahayn marka calaa kullin waxay fahmeen maqsuudka iyo ujeeddada labada khayd ilaahay uga jeedo waxay garteen markay soo degtay min alfajri markaa sida muuqata yacni min alfajri ayaa ka dambaysay oo lamay socon aayadda inteeda hore markii dambe ayaa ilaahay soo dejiyey min alfajri markaasay fahmeen labada khayd waxa looga jeedo walidalik alimaamu alqurdubi kitaabkiisa mufhimka mujaladka saddexaad safxada boqol iyo afartan iyo sideed waxa uu leeyahay alkhayط alabyadu kinaayatu can bayaadi اlfajr yacni khaydka cad ee alla uu tilmaamay waxaa lagaga kinaayonayaa oo lagu tilmaamayaa cadaanka waa beriga wاlkhayط اlأswad kinaayat can sawaadi اleyl khaydka madowna waxaa lagaga kinaayooday mugdiga iyo madowga habeenkii waxaanuu yidhi waana macnaa dalik an yafsila axaduhumaa can اlآakhar taa macnaheeduna waxaa weeye in midkoodka kale ka soocmo oo macnaha madowgii habeenkii iyo caddaankii waagu inay kala soocmaan siday u kala soomayaanna waxa weeye dee waagu markuu beriyo waxa weeyaan iftiin ayaa jihadaas iska soo qabsanaya oo jihaadka ku ballaadhmaya oo yacni isku gudbaya sidii shalay xadiidkii aynu soo maranay muctarid ayuu noqonayaa marka mar alla marka dee iftiinka ama bayaadulfajri uu soo baxana dee meesha waxa ka baxaya oo zuulaya sawaadu leyl mugdigii habeenkiina meesha waa ka baxaya baabun ina bilaalan yu'adinu bilaylin fakuluu washrabuu sidoo kale bacdulaxaadiis waxaa ku soo arortay saxaabada qaarkood inay miiqa ama xadhiggaa ay qaarkood lugaha isaga xidheen qaarna ay barkimada hoos gashadeen sida cadiy ibnu xaatim oo kale yacni laba khayd ayuu barkimadiisa hoos geliyey markaasuu kolbe eegayay inay kala caddaadeen iyo in kale nabigu sal allahu alayh wasalam waa kii ku lahaa markaa idan ina wisaadaka la cariid haddaa barkimadaadu waa mid ballaadhan waagiiba hadduu hoosteeda ka beriyo oo waa berigiiba aad ka eegayso barkimada hoosteeda marka calaa kullin saxaabadu dee min alfajri intii aanay soo degin ayaa waxay u fahmeen laba xadhigoo la kala ilaalinayo mid cad iyo mid madow laakiin markii ay soo degtay min alfajri ayaa ay u caddaadeen ujeeddada labada khayd looga jeedo inay tahay uun waa beriga baabun ina bilaalan yu'adinu bilaylin fakuluu washrabuu baabkana waxa uu ka hadlayaa bilaal inuu habeen adimo markaa layska cunayo o layska cabayo can cabdillaahi bni cumara waxaa laga wariyey radia allahu canhumaa ilaahay labadoodaba raalli ha ka ade qaala inuu yidhi kaana lirasuuli illaah rasuulka alla wuxuu lahaa sala allahu calayhi wasalam mu'adinaani laba mu'adin ayuu rasuulku lahaa bilaalun wabnu ummi maktuumin alacmaa waxa uu lahaa bilaal oo habeenkii adima iyo ibnu ummi maktuumkii indhaha la'aa oo isagu waa beriga uun salaada subax u adimi jiray faqaala rasuulu llahi rasuulka alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam ina bilaalan bilaal yu'adinu bilaylin habeenkii buu adimaa ee fakuluu washrabuu iska cuno oo iska cabba xataa yu'adina ibnu ummi maktuum ilaa uu adimayo ibnu ummi maktuum qaala waxau yidhi markaa walam yakun ma ahayn baynahumaa labadan mu'adin uma dhaxayn ibnu ummi maktuum iyo bilaal ilaa an yanzila haadaa inuu kaasi soo dego wayarqaa haadaa kana uu koro mooyaane sida muuqata markaa dee meel murtaficoo sare ayay fuuli jireen oo ka adimi jireen si codka iyo sawdku dadka u gaadho ilan mukabiraadkan iyo qalabkan warbaahinta iminka codka lagu dheereeyaa ma jirin eh marka waxa uu yidhi uma dhaxayn labada mu'adin inuu kani koro kana soo dega mooyaane marka culimmadu waxay yidhaahdeen dee wakhtigaasi wakhti qofku ku suxuuran karo oo waxa weeyaan wax ku cuni karo kii hurday intuu kaco uu qiyaam yacni la iman karo kii qaa'imkaayo hore u taagnaa uu yaro nasan karo sida riwaayaadka qaarkood ku soo aroortay wakhti kaafiyo dee ku filan ma aha waayo bacdu riwaayaat waxay caddaysay yacni xikmadda labadan adin inay tahay liyuuqida naa'imakum wa yurjica qaa'imakum waxa weeye yacni aadaankan bilaal ee hore yacni xikmadda iyo maqsadka loo sharciyeeyey waa liyuuqida naa'imakum kii hurdeen xalayba qiyaam u kicin inuu kiciyo oo inta yaree wakhtiga ka hadhay dee way cibaadaystay salaada subax ka hor wayurjica qaa'imakum kii xalay oo dhan taagnaana uu ku celiyo hurdada oo waxoogaa uu iska yaro nasto inta waa beriga ka horraysa marka calaa kullin haddii la yidhaahdo dee waxa udhaxaysa inuu kana soo dego kana weydaarto dee wakti ku jiifayna uu ku kacuu ku cibaadaysto ku taagnaana uu ku yaro nastuu ku seexduu ku noqdo yacni ma aha zaman kaafiya ku filan marka waxaa ahlulcilmiga qaarkood ay yidhaahdeen waxa suurowda in bilaal markaa uu adimo xaggaa sare halkaa uu isaga cibaadaysan jiray isaga digrihi jiray waxoogaa uu joogi jiray kadib marka aadaankan kale dee uu soo gaadho uu ka soo daadegi jiray bilaalna uu weydaaran jiray oo yacni inuu wakhtigu xogaayo halkaa ku qaadan jiray ayaa suurowda oo laga yaabaa waayo haddii daahirkaa lagu qaado dee wakhtigii iyo zamankii ayaan kaafi noqonayn baabu sawmi man adrakahu lfajru wahuwa junub baabkana waxa uu ka waramayaa ruuxa yacni waagii uu u beriyo isagoo janaabo qaba yacni soomkiisii sida uu noqonayo qofkii isagoo sooman ayuu waagii u beriyey janaabana qaba soomkiisii waa sidee can caaishata caaisha waxaa laga wariyey ummi salamata ummi salama radia allaahu canhumaa labadoodaba ilaahay raalliha ka ahaaday zawjay nabiyi sala allahu calayhi wasalam oo labadooduba nebi moxamed haweenkiisii ka mid ahaa annahumaa qaalataa inay caasha iyo ummu salame bay yidhaahdeen baa laga wariyey in kaana rasuuluullah ay ina alamra waasha'na waxaa arrinka iyo xaalku uu yahay kaana rasuuluullah rasuulka allah inuu ahaa sala allahu calayhi wasalam laa yusbixu junubaa mid waa berisa isagoo janaabo qaba waxa waagu u beri jiray rasuulka isagoo junub ah oo min jimaacin jimaacu reerkiisii jimaacayna janaabadiisii qaba hayra ixtilaamin oo min jimaacin hayri ixtilaamin aan ahayn riyo yacni isagoo junub ah oo janaabadaasi uu qabaa ay tahay min jimaac kulan ay reerkiisii kulmeen hayr ixtilaam laakiin ixtilaam aan ahayn oo yacni mid riya u manaam dee ku riyooday aan ahayn waayo xulumku waa min ashaytaan shaydaankana ilaahay baa nebigiisa ka xifdiyey uu ka ilaaliyeyba sala allahu calayhi wasalam markaa nebigu waxa uu waagu u beryi jiray isagoo jinaabo jimaacaasa qaba janaabaduna aanay ahayn riyo habeenimo iyo manaam eh ay jimaac tahay reerkiisa uu jimaacay fii ramadaana bisha ramadaan ayaana sidaasi ku dhici jirtay waagaa u beryi jiray isagoo janaabadaas qaba humma yasuumu dabeed waa soomi jiray marka xadiidka waxaa laga faa'iidaysanayaa qofkii isagoo sooman inuu waagii u beryi karo isagoo janaabadii qaba maaha inay janaabadu ku dhacayso bacda sowm oo waa beriga dabadii uu reerkiisii da u galmoonaya maaha taas oo taasi wax bannaan ma aha mar hadduu saa'imba yahay ee waa jimaacii waxa weeyaan waa beriga hortii u galay ilan uxilla lakum leylata siyaami rafatu ilaa nisaa'ikum huna libaasun lakum wa antum libaasun lahun yacni waa laynoo baneeyey habeenka ramadaan waxa weeyi in dumarkii la jimaaci karo oo habeenkii oo dhan sida cuntada iyo cabitaanku uu u bannaan yahay ayaa dee jimaacii dumarka ee xalaasha aana u bannaan yahay marka macnaha waxa weeyaan qofkii dee reerkiisa la bariyey ee xalay la jiibsaday ee jimaaca sameeyey inuu waagii ubari u beryi karo isagoo aan ka tahaaro qaadan jimaacii oo weli yacni janaabadii qaba marka janaabadaa waagu ugu baryey soomkiisii waxba yeeli mayso ayarunbuu intuu iska maydho ama uu iska gebagabaysto dee haddii aanu biyaba haysan ama biyaha aanu karayn uu iska tukanaya soomkiisiina waxba noqon maayo can caaishata caaisha waxaa laga wariyey radia allaahu canha ilaahay raallaha ka noqday ana rajula waxaa la mid ah qofkii dee isagoo saa'ima hadduu seexdu riyoodaba oo ixtilaam ku dhaco iyada lafteedu soomkiisii dee waxba yeeli mayso can caaishata caaisha waxaa laga wariyey radia allahu canha ana rajula inin jaءa ila nabiyi nabiga uu yimid sala allahu calayhi wasalama yastaftiih isaga oo ka dalbaya inuu mas'alo u caddeeyo ninbaa nebiga u yimid isagoo fatwo ka dalbaya yacni caddayn inuu xukum u caddeeyo sharci ah waya tasmacu min waraa'i albaab caaishana waxay ka dhegaysanaysay albaabka gadaashiisa faqaala waxau idhi yaa rasuula allah rasuulkii allow tudrikuni asalaatu wa ana junub salaaddii waxay isoo haleeshaa anuu janaabo qaba ee fa asuumu ma sooma yacni waxa waagii ii beriyaa salaaddii ujeeda waa salaaddii subaxe anoo janaabadii aan ka baydhan ee ma soomi karaa faqaala rasuuluullah rasuulka alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam wa ana tudrikuni asalaatu wa ana junub wuxuu rasuulku yidhi anigana waxay salaaddu isoo gaadhaa anigoo janaabo qaba oo fa asuumu waan iska sooma nebigu wuxuu ugu jawaabay anigoo rasuulkii ilaahay ahba waxa weeye arrintaasi way igu dhacdaa soomkaygana waxba ma yeesho macnaha markaa waxa weeyaan dee iska soon waxba ku yeeli maaye waayo nebigu sala allahu calayh wasalam ficilkaa uu samaynaya waxay daliil u tahay wax bannaan inuu yahay haddii aanay wax daliilo ah inay khaas nebiga ku tahay aanu jirinna dee afcaashiisa waa tashriic caama lilumma waxaa nebigu u sameeyey wax lagaga dayanayo marka wuxuu yidhi amba sidaasi way igu dhacdaa waanan iska soomaayo waxba ku yeeli mayso faqaala markaa ninkii waxau idhi lasta milanaa adigu annakoo kale ma tihid yaa rasuula allahi rasuulkii allow qad gafara allaahu laka maa taqadama min dembika wamaa ta'ahar ilaahay waa kuu dhaafay dembigaaga kii hore iyo kii dambaba faqaala markaa nebigu waxauu yidhi wallaahi baan ku dhaartay innii anigu la arjuu waxaan rajaynayaa an akuuna inaan ahaado akhshaakum lilaah ilaahay ka idinku cabsida badan inaan ahaado ayaan rajaynayaa wa aclamakum bimaa attaqii iyo ka ugu cilmi badan waxaan ka dhowrsanayo ean iska ilaalinayo waxau rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam waxaan ilaahay ka rajaynayaa wallaahi inaan noqdo kiina ugu alla ka cabsiga badan ee ugu aqoonta badan wuxuu iska ilaalinayo ka dhowrsanayo macnaha wuxuu leeyahay rasuulku nin iga alla ka cabsi badani ma jiro nin iga cilmi badanna ma jiro wixii laga dhowrsanayo layska ilaalinayo haddana anigoo sidaasa ayaan sidan yeelaa oo waagu ii baryaa anoo junub ah soomkaygana aanu waxba yeelin aan iska soomaa marka macnaha waxa weeye dee igama cabsi badnid igamana taqwo badnide sidaa aan yeela yeel weeyaan macnuhu waayo rasuulka sala allahu calayhi wasalam isagoo khayru khalqi illaah ah ayuu haddana ahaa akhsha annaasi lilaah ka dadka waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala cabsidiisa ugu badan ee ugu alla ka cabsiga badan ayaa u ahaa waayo nin walba ninkuu ilaahay iyo xaqiisa uga cilmi badan yahay wuu uga cabsi badan yahay man kaana billaahi acraf kana minhu akhwaf walidaalika nebigu sala allahu calayhi wasalam saddexdii nina saxaabada nebiga ka mid ahaa ee qaarkood ay yidhaahdeen annaku weligayaba guursan mayno oo dumarka waa ka dheeraanaynaa qaar ay yidhaahdeen waxa weeye weligayaba annaku waxa weeyaan afuri mayno oo soon ayaanu dabada isugu xidhaynaa qaarba ay wax yidhaahdeen nebigu muxuu qaar ay yidhaahdeen weligay waanu taagnaanaa seexanba mayno nebigu wuxuu ku yidhi innii la aclamukum billaahi wa akhshaakum lah anaa ilaahay ugu cilmi badan idinkuna alla ka cabsi badan haddana dee dumarkana waan guursadaa waana iska seexdaa waanan waxa weeyaan usoo toosaa cibaadada waan soomaa waanan afuraa faman ragiba can sunnatii falaysa minii marka calaa kullin qofku in kastuu dadaalo dee taqwadii iyo cilmigii iyo cabsidii nebi maxamed ma gaadhi karo marka waa inu ku dayda un baabun fi saaimi yaakulu aw yashrabu naasiya baabkana waxa uu ka hadlayaa ninkii soomanaa ee cunaya cabayay isagoo ilowsan can abi hurayrata abi hureyre waxaa laga wariy radia allaahu can ilaahay raallaa ka aaday qaala inuu yihi qaala rasuulullah rasuulka alla wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam man nasiya ruuxa ilooba wa huwa saa'im isagoo sooman ee fa akala wax cuno aw shariba ama wax cabba falyutima sawmah soomkiisii ha iska dhammaystiro hataam yeelo waayo fa inamaa acamahu allaahu wasaqaah waayo ilaahay baa quudiyey oo waraabiyey waxaa rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam ruuxa isagoo sooman is-ilooba ee wax iska cuna waxna iska cabba soomkiisii ha iska dhammaystiro waa nin ilaahay quudiyey oo uu waraabiyey macnaha ilaahay subxaanahu watacaala ayaa kugu arsaaqay cuntadaa iyo cabbitaankaas wax dembigana kuma lihid soomkaagii iska dhammaystir haddaad cuntada si kasta uga dharagta ama cabbitaanka adoo ilowsan soomkaagii waxba yeeli maayo nin ilaahay wax siiyuun baana tahay baabun fi saa'imi yudcaa liacaami falyaqul innii saa'im baabkana waxa uu ka hadlayaa ninkii soomanaa ee cunto loogu yeedhay inuu yidhaahdo war waan soomanahay ama u duceeyo hadduu majliskii cuntada xaadiro can abi hurayrata abi hureyre waxaa laga wariyey radia allaahu can ilaahay raallaa kaade can inabiy nebiga waxa uu ka wariyey sala allahu calayhi wasalam qaala inuu nebigu yidhi idaa duciya axadukum midkiin marka loogu yeedho ilaa tacaam cunto marka loogu yeedho wahuwa saa'imun isagoo sooman falyaqul ha yidhaahdo innii saa'imun waan soomanahay baabu kafaarati man waqaca cala imra'atihi fii ramadaan baabkana waxa uu ka hadlayaa kafaara gudka yacni uu ku kafaaro gudanaayo ninka haweenaydiisii ku dhaca maalin ramadaan can abi hurayrata abi hureyre waxaa laga wariyey radia allaahu can ilaahay raallaa kaadi qaala inuu yidhi ja'a rajulun nin ayaa u yimid ila nabiyi nabiga sala allahu calayhi wasalam oo faqaala waxau yidhi halagtu yaa rasuula allah rasuulkii allo waan halaagsamay waxay daliil u tahay dunuubtu ruuxa inay halaagayso yani ruuxu mukhaalafada markuu amarka ilaahay iyo amarka rasuulka khilaafo macnaa dalika anahu waqaca fii halaag taasi macnaheedu waxa weeye inuu halaag ku dhacay walidaalika xadiidka inaga dambeeye kale na waxa uu odhanayaa ninkaasi ixtaraqtu waan gubtay rasuulkii allow waxaad garanaysaa marka dunuubta iyo mukhaalafadu qofka sida dabku u gubo inay dunuubtu u gubto ixtaraqtu ayuu yihi waan gubtay rasuulkii allow maxaa gubay waa mukhaalafada uu ku dhacay waxaan bannaanayn inuu waxa weeyaan dhex galay riwaayaadka qaarkood isagoo timaha rifaya oo waxa weeyaan ooyaya oo laabta iska tumaya oo aad iyo aad u warwarsan ayaa nabiga ugu tegay sala allahu calayhi wasalam kullu haada waxay daliil u tahay ruuxa mu'minka ah sayi'adiisuna way murugo gelisaa xasanadiisuna way faraxti gelisaa oo ruuxa mu'minka ah waa ruuxa markay sayi'a ka dhacdana aad ay u murugo gelisa ee ka damqada ee ka tiiraanyooda marka wanaag iyo khayru sameeyana ku farxa laakiin haddaad tahay qof aan damiirkiisuba damqanayn oo haddaad kun dembi ku dhacdo xaaladaada aanay waxba iska bedelayn taasi waxay daliil u tahay iimaankaagu inuu dhaawacmay ama uu daciifay qalbigaaguna uu dhintay oo aanu noolayn waayo ruuxda nool iyo qalbiga nooli waxa weeyaan waa ka damqadaa marka uu dembaabo faqaala markaa ninkaasi wuxuu yidhi halagtu yaa rasuula allah rasuulkii allow halaagsamay qaala waxau idhi wamaa ahlakak oo maxaa ku halaagay qaala waxau idhi waqactu cala imra'atii fii fii ramadaan haweenaydaydii ayaan maalin ramadaan ku dhacay qaala markaa nabigu waxa uu ku yidhi hal tajidu maa tuctiqu raqaba xadiidkan culimmadu waxay usoo qaataan raxmatu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama biummatih raxmadii iyo ludfigii iyo dabacsanaantii nebigu ummaddiisa uu dabacsanaa yacnii ninka dembigaa ku dhacay ee isagoo aad iyo aad u argagaxsan rasuulkii u yimid nebigu hadal kale iyo canaan kale iyo citaab kale uma gelin markiiba wuxuu u sheeguun dawadii dembigiisa uu kaga badbaadi lahaa ama kafaara gudkii ayuunbuu u sheegay marka waa asluubka munaasabka ah ee lagula dhaqmo qofka mukhaalifka ah qofku markuu khaldamo in si tartiiboo dabacsan uun waxa dembigiisa ka dawadaa in loo sheego waxauu nabigu ku yidhi markaa hal tajidu maa tuctiqu raqaba ma helaysaa waxaad qoor ku xorayso qaala waxau yidhi laa maya qaala wuxuu yidhi fahal tastadiicu ma karaysaa an tasuuma inaad soonto shaarayni mutataabicayn laba bilood oo xidhiidha qaala waxau yidhi laa maya qaala waxau yidhi fahal tajidu ma helaysaa maa tudcimu sittiina miskiina waxaad ku quudisa lixdan miskiin ma helaysaa qaala waxau yidhi laa maya qaala waxau yidhi uma jalas dabad ninkii waa iska fadhiistay isagoo ilaahay faraj ka sugaya inuu wuxuunu furo fa utiya nabiyu nabiga waxaa loo keenay markaa oo loola yimid sala allahu calayhi wasalam bicaraqin weel weyn oo waasacaa loo keenay nebiga oo fiihi tamrun timri ku jirto fa qaala dabeed nebigu waxa uu yidhi tasaddaq bi haadaa kan sadaqadayso oo masaakiinta quudi qaala waxau yidhi afqara minaa oo rasuulkii allow ma cid annaka naga baahan ayaanu siinaa famaa bayna laabatayha madiine labadeeda dacal ama labadeeda daraf yacnii kuma dhex noola oo uma dhexeeya ahlu beytin dad guri gala oo ahlu beyt axwaju nooga baahi badan ilayhi kan minaa annaka waxau ninkii yidhi rasuulkii allow oo ma cid annaka naga liidata ayaan siiyaa wallaahi madiine labadeeda daraf yacnii kuma dhex noola reer guri gala oo annaka nooga baahi badan maanta waxa weeyaan sadaqadaas fadaxika annabiyu sala allahu calayhi wasalama xataa badat anyaabuh nebigii waa qoslo waa dhool la caddeeyey ilaa miciyihiisii ay muuqdeen uma qaala dabeed nebigu waxa uu yidhi idhab tag oo faacimhu ahlak orodoo reerkaaga haddaba sii buu yidhi qaado oo reerkaaga quudi haadihi raxmatu rasuuli illaah wa hada samaaxat ddiin wa yusru haadihi shariica yacnii diinteennan islaamiga ah samaaxadeeda iyo shariicadeennan fudaydkeeda iyo nebigeenna moxameda sala allahu calayhi wasalam raxmaddiisa iyo ludfigiisii waa kaas yacni ninkii argagaxsanaa ee cabsidu ku dhacday ee ciriya dhulba meeluu qabta la'aa waxa weeyaan waxaa nebiga agtiisii uu ka soo fulay oo uu ka soo noqday isagoo faraxsan weliba haniimo iyo faa'iidana soo helay can caaishata caaisha waxaa laga wariyay radia allahu canha ilaa raallaa kaada annaha qaalad inay tidhi ja'a rajul nin ayaa u yimid ilaa rasuuli illaah rasuulka alle sala allahu calayhi wasalam oo faqaala waxau ihi ixtaraqtu waan gubtay ilan mukhaalafad iyo dembigu qofka waa gubaya waxau ihi markaa ixtaraqtu rasuula allah rasuulkii allow gubtay qaala lima waxau yidhi markaa lima oo waayo yacni maxaa ku gubay waxaad tidhahdaa jaaa rajulun ilaa rasuuli illaahi nin baa rasuulkii ilaahay u yimid oo faqaala wuxuu yidhi ixtaraqtu waan gubtay qaala rasuulullaahi rasuulkii alle markaa wuxuu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam lima oo waayo maxaa ku gubay qaala waxau ihi wati'tu imra'atii haweenaydaydii baan u galmooday fii ramadaana bishii ramadaan nahaaran maalinimo ilin habeenkii waa mubaaxe maalin ramadaan baan haweenaydaydii ku dhacay qaala waxau ihi tasaddaq tasaddaq war wax sadaqadayso wax la bax oo masaakiintaa quudi qaala waxau ihi maa cindii shay-un waxba ma haysto fa amarahu markaa dee labada xadiis way isfasirayaane tartiibta kafaaradu waa sida xadiidkaa hore usoo dhigay oo cidqu raqaba ayaa ugu horaysa haddii la waayo sida maanta oo kaleo dee raqaba la xoreeya aanay mumkinba ahayn dee waxaa loo soo daadegayaa derajada labaad oo ah waxa weeyaan siyaamu shahrayni mutataabicayn haddii shahrayn mutataabicayinkii uu kari waayo ayaa waxaa ugu dambaysa lixdan miskiin inuu quudiyo marka waa sidaa tartiibta ay u kala horeeyaane lixdanka miskiin inuu iskaga bilaabaya ma ah cidqu raqabaa ugu horaysa haddii la waayo waxaa ku xiga siyaamu shahrayni mutataabicayn haddii la waayo sadaqada ayaa ugu dambaysa nebigu waxau yidhi markaa wax la bax waxba ma haysta baa u yidhi faamarahu an yajlis waxaa nebigu faray markaa inuu iska fadhiisto fajaahu caraqaani waxa u yimid markaa nebiga laba weel oo waaweyn oo waasaca oo fiihimaa acaamun cunto lagu sido cunta ay ku jirto marka yani cuntadana riwaayadii horaa caddayso timir bay ahayd faamarahu rasuulullah rasuulka ilaahay wuxuu faray markaa sala allahu calayhi wasalam an yatasadaqa bih inuu sadaqadaysto ayaa nebigu amray markaa sala allahu calayhi wasalam baabun fi lqublati lisaa'im baabkana waxa uu ka waramayaa dhunkashada ninka soomani reerkiisii uu dhunkado can caaishata waxaa laga wariyey radia allahu canha qaalat inay tidhi kaana rasuulu ullah rasuulka alla wuxuu aha sala allahu calayhi wasalam yuqabilu wahuwa saa'imun isagoo sooman ayaa reerkiisa uu dhunkan jiray wa yubaashiru waxa uu taataaban jiray wahuwa saa'im isagoo sooman marka bimacnaa maa duuna alfarj wixii farjiga ama xubinta taranka ka soo hadhay jidhkeeda ayaa mubaasharadu waa mulaamasatu lbasharati lilbashara jidhkuun waxba ka xigin inuu jidhku jidhka taabto ayaa mubaasharo la ydhaha marka macnaha waa dhunkan jiray waana taataaban jiray jidhkeeda waxay tihi markaa kaana rasuulullah rasuulka alla wuxuu aha sala allahu calayhi wasalam yuqabilu wahuwa saa'imun waxa uu dhunkan jiray isagoo sooman wa yubaashiru wahuwa saa'imun waxaan u taataaban jiray isagoo sooman walaakinahu amlakukum liirbih laakiin nebigu wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam ka ugu hanashada badan waxa weeyaan xubintiisa taranka ama xaajadiisa iyo shahwadiisa ama yacni baahidiisa nebigu wuu ka adkaa oo naftiisa waa waxa weeyaan waa xakamayn jiray idan hada alxadiid waxa uu tilmaamayaa awalan yacni qublatu saa'im wa mubaasharatu saa'im horta wax bannaan inay tahay ninku isagoo sooman reerkiisii inuu dhunkan karo taataabanna karo wax jaa-isa inay tahay laakiin waxaa loo daba dhigay walaakinahu amlakukum liirbi dadku isku mid ma aha marka haddaad tahay nin dhallinyara oo garanaya naftiisa inaan u xakamayn karayn oo aan ka adkayn oo ka baqaya dhunkashada iyo taabashadu inay ku riddo wax ka weyn oo jimaaci ah maalin ramadaan inaad jimaacdo reerkaagii taas haddaad ka cabsanayso naftaada aanad ka adkayn dee kuma bannaano markaa qubladii iyo mubaasharadii midna waxaanay kuugu bannaanaynna waa saddan lidariica waayo shareecada islaamka qawaacidda ay ku dhisan tahay waxaa ka mid ah sadu daraa'ic wixii xaaraan qofka ama waxaan bannaanayn ku ridaya wasiilo u noqonaya in laga awdoo laga xidho daadka in laga mooso qofka meesha ay macsiyadu ka soo gelaysa ama dembigu in laga xidho waa qawaacidda shareecadeennu ay ku dhisantahay walidalika nabigu sala allahu calayhi wasalam waa kiilaha wabaaliq fi listinshaaqi ilaa an takuuna saa'ima yacni sandaarsiga markaad weysaysanayso biyaha aad sanka gelinayso ku xeel dheero wafiifta aad biyaha aad kor u qaadanayso sanka ku fogee ilaa an takuuna saa'iman inaad sooman tahay mooye maxaa loo diiday biyaha in sanka lagu fogeeyo xaaladda soomka ilan sanku waa manfad u daloola waxa weeyaan jidhkii iyo calooshiiba oo xataa dadka anafka wax ka qaadan dee sanka waata tuumbada iyo waxyaabaha la midka ah ee loo laga geliyo si calooshiisa loogu dhaadhiciyo markaa sankii waa manfad u daloola ee almacidda ama calooshii marka waxaa loo diiday inuu kuku xeel dheeraado sandaarsigii waxaa loo diiday si aanay biyo waxa weeyaan calooshiisii u gaadhin waa saddan lidariica si looga hor tago in calooshiisa wax gaadhaan markaa maanta soomkii yacni haddaad uga baqayso soomkaagii inuu ku buro ku baaba'o inaad dee jimaaci weynaaba ku dhacdo oo aanad naftaada qaban karayn marka horeed nabadgelyada ku jirto bannaankaagaa iska joog assalaamatu laa yucaadiluhaa shay yacni badbaadada wax u dhigmaa ma jiro qof walbana naftiisa waa ogi marka calaa kullin shardiga ku xidhanuu wuxuu yahay qublada iyo mubaasharada ninka naftiisa ka adag ayay u bannaantay laakiin ninka aan naftiisa ka adkayn ay dariica iyo sabab ugu noqonaysa jimaacii ka weynaa inuu ku dhaco een isxakamayn karayn yaanu u dhowaanin baabun idaa aqbala alleylu waqarabat ishamsu aftara asaa'im baabkana waxa uu ka hadlayaa marka habeenkii uu soo qaabilo cadeediina ay dhacdo ninkii soomanaa waa afuray macnaha xilligii uu afurayey waa gaadho waa yimid can cabdillaahi bni abi awfa waxaa laga waray radia allaahu canhumaa labadoodaba ilaahay raallah ka ahaaday qaala inuu yidhi kunnaa maca rasuuliillaah rasuulka alla ayaanu la soconay sala allahu calayhi wasalam fii safarin safar baanu nebiga kula soconnay fii shahri ramadaana bishii ramadaan ayaanu socoto nebiga la gallay falamaa qaabat ishamsu cadeeddu markay qarsoontay dhacday ayaa qaala nebigu waxa uu yidhi yaa fulaanu hebelow waa bilaal ayuu u yeedhay bilaalow inzil fajdax lanaa soo deg oo kaalay oo sharaab noo soo qas yacni waa sharaab yacni biyo iyo sonkor iyo waxyaabo la mid oo laysku soo qasayo ayaa waxau yidhi sharaabkaa noo soo qas qaala waxau yidhi yaa rasuula allahi rasuulkii allow ina calayka nahaara weli maalin baa korkaaga ah oo maalintii weli ma dhammaan cadeeduna may dhicin qaala waxau idhi nabigu inzil soo deg bilaalow oo fajdax lanaa noo soo qas sharaaban nu cabno qaala waxau idhi markaa fanazala waa soo degay oo fajadaxa sharaabkiibuu usoo qasay faataahu bihi waa ula yimid markaa nabiga fashariba anabiyu sala allahu alayhi wasalam nabigu markaa sharaabkii waa cabay uma qaala biyadi dabeed gacantiisa wuxuu ku tilmaamay yani qaala bimacnaa ashaara bay noqota markaa uma qaala biyadihi ay ashaar gacantiisii dabeed nebigu wuxuu ku tilmaamo uu yidhi idaa gaabat ishamsu min haahunaa halkan cadeedu markay ka dhacdo ay godka ku qarsoonto wa jaaa alleylu min haahunaa habeenkuna halkan uu ka yimaado waa jihada bariga eh faqad aftara asaa'imu qofkii soomanaa waa afuray macnaha xilligii afurka way gaadhay mar haddii cadeeduna halkaa ka dhacdo habeenkuna halkaa ka soo qaabilo afurkii waa gaadhay faqad aftara saa'im marka habeenka halkan ka soo qaabilayaana dee waxa weeyaan mugdiga iyo madowgii inuu halkaa ka soo bilaabmo sawaadu leyl yacni mugdiga habeenkii inuu jihadaa ka soo bilaabmo halkanna ay cadeedii ka dhacdo weeyaan marka xadiidka waxaa laga qaadanayaa in afurka dib looga dhigo cadeed dhaca wax bannaan inaanu ahayn oo xataa haddaan la aadaamin oo waktigii adinka yani waxa weeyaan dib looga dhaco haddaad hubsato cadeedii godka inay gashay habeenkiina uu soo galay waxa weeyaan arin kuu bannaan weeyaan markaa inaad afurto ama aadaan maql ama ha maqlin baabun fii tacjiili lfiri baabkana waxa uu ka waramayaa afurka dedejinta la dedejinaayo can saali bni sacdin waxaa laga waray radia allaahu canhuma ana rasuula allahi rasuulka alla sala allahu alayhi wasalam qaala uu yihi laa yazaalu nnaasu dadku ka zuuli maayaan bikhayrin khayr ka zuuli maayaan maa cajalu lfitra intay afurka dedejinayaan dadku khayr kama zuulayaan macnaha ummaddu khayr ka zuuli maysa intay afurka dedejinayso waayo waa litamasukiha bisunna yacni sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam ee ay cuskanayaane ay ku dhegayaan sababtiisa weeyi oo dee sunnatu rasuuliillaah waa tacjiilu lfitri wa ta'khiiru saxuur in suxuurta dib loo dhigo afurkana la dedejiyo ayaa sunnada rasuulku ay tahay sidaa darteed ayaa nebigu sala allahu calayhi wasalam uu yidhi dadku khayr kama zuulayaan intay afurka dedejinayaan waayo sunnadii nebigooday ku sugan yihiin in xaaladda ay sidaa yihiin can abi caiyata waxaa laga wariyey qaala inu yihi dakhaltu ana wamasruuqun calaa caaisha aniga iyo masruuq baa caaisha usoo gallay radia allaahu canhaa ilaahay raallaa kaada caashae faqaala lahaa masruuqun masruuq waxa uu ku yidhi caasha rajulaani laba nin oo min asxaabi muxammadin sala allahu calayhi wasalam nebi muxamed asxaabtiisa ka mid ihi kilaahumaa labadooduba laa yaaluu cani alkhayri khayrka kama gaabiyaan laba nin oo asxaabta nebi muxamed ka mid ihi khayrka kama gaabiyaan axaduhumaa midkood yucajilu lmaqriba waliftaar midkood maqribka iyo afurkaba waa uu dedejiyaa waa cabdillaahi bni mascuude oo bimacnaa waxa weeyaan inta uu afuro ayuu salaadiina dedejiyaa walaakharu ka kalena waa abuu muusa alashcariya yu-akhiru lmaqriba waliftaar maqribka iyo afurkaba waa dibdhigaa faqaalad waxay tidhi caaisha marka man yucajilu lmaqriba waliftaar maqribka iyo afurka ka dedejiyaa waa kuma qaala waxau ihi qulnaa waxaanu idhi cabdullaah cabdillaahi bni mascuud weeyi faqaalad caaisha markaa waxay tidhi haakadaa kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama yasnac sidaasaa nebi maxamed samayn jiray yacni sunnada rasuulku waa sidaa in afurka iyo maqhribka la dedejiyo oo afurka lagu hormaro weliba sida sunnada nebigu ay tahay in afurka lagu hormaro dabadeed salaadiina lagu xijisiiyo waayo ruuxu hadduu salaadii uun galo bilaa afur dee naftiisiiba waxay ku faruur xidhan tahay ama ay ku maqan tahay xaggii cuntada iyo cabitaanka waxaa laga yaabaaba khushuucdii la rabay iyo xasiloonaantii iyo deganaanshihi inaanu helin waayo naftiisii meel bay ku maqan tahay waa inu calooshiisa horta waxa weeyaan waxay u baahan tahay siiyo bab nahyi can lwisaali fi sawm ay hada kani baab nahyi waa baabkii lagaga warramayey reebista la reebee la diiday can ilwisaali fi sawm sawmkii in sanka laysugu xidho la xidhiidhiyo macnaha waa inaanan afurba loo dhexaysin oo ninkii siduu maanta leyl u soomanaa habeenkiina inuu waxa weeyaan dabada ugu xidho oonu afurinba maalintii kalena sidaa ku xidhiidhiyo marka kaa wisaalki weeyaan habeen iyo maalin dabada inuu isugu xidho oo afurba aanu u dhaxayn can abi hurayrata abi hureyra waxaa laga wariy radia allahu can ilaa ir allah kaadi qaal inuu yihi nahaa rasuulu llah rasuulka alla waa diiday sala allahu calayhi wasalam can ilwisaali xidhiidhinta soomka rasuulku waa diiday faqaala rajulu nin baa yidhi oo min almuslimiin muslimiinta ka mida fainaka adigu yaa rasuula allah rasuulkii allow tuwaasilu adiguba rasuulkii ilaahay oo waad xidhiidhisaa soomka qaala rasuulu llahi rasuulkii alle markaa wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam wa ayukum milii oo kiineeba aniga ila mid ah waa kuma ka aniga ila midka ihi in anigu abiitu waxaan baryaa habeenkii yudcimunii rabbii wayasqiinii iyadoo rabbigay iquudiyey ina waraabiyey macnaha anigu waxaan baryaa iyadoo ilaahay waxisiiyey cunto iyo cabitaanba kuma markaa ila mid ah marka waxaa lagu fasiray bimacnaa waxaan noqonayaa ama aan yacni baryaa anigoo ah fii quwati man akala wa sharib ilaahay bimacnaa wuxuu siiyaa tamarta iyo awoodda kii wax cunay ee cabbay oo kale yacnii awoodduu heli lahaa nin wax cunay oo cabbay awooddaas oo kale baa ilaahay igu arsaaqa marka maadaama anigu aan la awoodahay sidii qof wax cunaya oo wax cabbaya dee kumaa ila mid ah waana karaamo ilaahay dee nebigiisa maxameda ku karaameeyey sala allahu calayhi wasalam inuu noqdo fii quwati man akala wa sharib la awood noqdo falamaa abow markay diideen an yantahuu can ilwisaali xidhiidhintii inay ka joogaan waasala bihim yowma maalin buu u xidhiidhiyey soomkii waasala waa xidhiidhiyey nebigu bihim iyaga yowman maalin buu soomkii dabada isugu xidhi u xidhiidhiyey uma yowman haddana maalin kale uu xidhiidhiyey uma ra'aw lhilaal dabeed bishii bay arkeenoo bilatay faqaala waxau ihi low ta'ahara alhilaalu bishu hadday dib dhici lahayd lazidtukum waan idiin kordhin lahaa waxau sidaa nebigu u yidhi kalmunakili lahum sidii mid arrintaa ku ciqaabaya saxaabada xiina abow an yantahuu markay diideen inay ka hadhaan wisaalka soomka marka tankiil ama zajri iyo cuquubo weeyi oo markii ay diideen inay ka hadhaan wisaalka iyo xidhiidhinta ay ka joogsan waayeen ayaa si ay uga qancaan baa nebigu wisaalkii dabada isugu xidhi u xidhiidhiyey ilaa markii laba maalmood uu u xidhiidhiyey markii dambe ay bishii arkeen markaasaa nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam haddaanay bishu bilan lahayn waan idiin kordhin lahaa marka kalmunakili lahum waa sidii mid yacni ku ciqaabaya oo kale ayuu sidaa u yidhi rasuulku sala allahu calayhi wasalam marka khulaasadu waxa ay tahay in soomka la xidhiidhiyo inay manhi tahay oo aanay bannaanayn wallahu subxaanahu wa tacaala aclam